maya annaga hog faahfaahin nama siin waraaqda unbaana soo gaartay wax kaloo tafaasiil namaysa siin hadda waxaan ku jirnaa baaritaan waxyaabaha ay sheegeen oo qaarkood kolleyba aanaan anagu aanaan xaqiijin karin cudurrada qaar waxaa jira la tallaalo oo xoolaha la dhoofinaya laga tallaalo neefku marka hadduu tallaalan yahay oo iyaguna ay baaritaan labaad ku celiyaan haddii positive buu neefku sheegaya maadaama la tallaalay cudurka laga tallaalay adduunka marka sida nidaamku yahay xoolaha tallaalan oo cudurka lagaba cudurka laftigiisa laga tallaalay haddee haddii laga baaro in laga helayo waa iska cadaan ma maxaa laga tallaalay wan garta lagama baaro marka adigu waxyaaba saas oo farsamaadaa jira oo baaritaankeedu socdo kolley base mamnuucitaanka xoolaha soomaalida waa arrin soo noqnoqotay dawladaha khaliijka imaaraadka haddana sacuudiga ayaan ujeednaa waxaan isleeyahay waa arrin soo noqnoqotay kolley ka dawlad ahaan anaga wabtashiyaa noo socdo jawaab baan ka bixin doonaa haddii lahayd ma dhawaan wan gartay marka mu waxaa jira tuuno la xidhiidha in arrintani ay siyaasad ku lug leedahay mise arrin farsamoun baad is leedahay wey maya siyaasad hadda anagu dee kamaba dhex aragno waa waa iska dabiiciya adduunka wadamo badan baa xoolaha mar baa xoolaha africa oo dhan la mamnuucay oo cudurkii rift valley awgis oo caalamka wadamo badan oo adduunka laga mamnuucay marka waa wax caadi oo dhaca oo wadamadu inay xoolaha ama badeecadaha la isdhaafsado haddii wadanka uu sababo ama ganacsi ama tayada kusaabsan waa wax dhaca marka laakiin annaga waxaan u aragnaa xoolaha iyo inay yihiin xoolaha caafimaad qaba xoolo fiican wixii khaldamo oo maaragtay la jooj joojintu inaysan xal ahayn baan u aragnaa in laga wada hadlo ay tahay sidii loo shuruudaha wadamada loo oofin lahaa waddan walba shuruudo ayuu leeyahay shuruudahaas marka annaga ka wasaarad ahaan dhammaan dalalka xoolaha loo dhoofiyo waraaqa ayaan u dirnay standardka iyo shuruudaha ay hore noogu soo direen inaan inaan kusoo rognay maxaashirtooda inay fuliso shahaadooyinkii xoolo dhoofka oo dhan qualitigoodii iyo tayadoodii waa hagaajinay dhammaan wadamada khaliijka badankooda anigu waa tegey annagoo kala hadleyna inay wada shaqeyn fiican nala sameeyaan sidii annaguna xoolaha iyaga sumcadda waa u ilaashan lahayn tayada loo hagaajin lahaa iyaguna aysan maaragtay tallaabooyin noocaas oo kale oo u eg cunaqabatayn oo dhibaato ugeysan kara soomaalida iyo noloshooda xilligaana la ogyahay oo abaaro waaweyn ay ka dhaceen bariga africa oo nolosha dadka reer guuraaga iyo iyo xoolahaba aada naafo weyn ugeystay marka uma aragno anagu mamnuucadda inay tahay hal baaritaan ayaan wadnaa waxyaabaha la sheegay sida ugu dhaqso badanna jawaab rasmi aan ka bixin doonaa marka ma aaminsan tahay inkastaad baadhis aad wadaan in xanuunka rift valley oo kale oo ku jira waraaqda ku qorani in uu ku jiri karo ama xanuunada xoolaha soomaalida haye uu yahay ilaa haatan maya anuma aaminsani ururka caafimaadka adduunka xoolaha o i e loo soo gaabiyo ayaa sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii bishii november waxay soo saareen waraaq rasmiya oo ay ku caddeynayaan soomaaliya cudurka rift valley inuusan ka jirin waraaqdaas waa la wadaagnay wadamada xoolaha soomaalida loo dhoofiyo oo dhan ama wadamada tuhumadaas qaba waa u faafinay waa u wada dirnay saxaafaddana insha allahu hadda marka u horeyso aan la hadalna ayaan usoo bandhigi doonaa adduunkana dee outbreak ama cudurada markay lagu dhawaaqayo meesha in cudur ka dilaacay ama cudur ka jiro caalamka oo dhan waxaa xiriiriya oo arrintaas mas-uul uga ah ururka o i da xaruntiisu tahay baris iyagaana waraaqdan faafiyey ay ku beeninayaan sesidaaya xanuunka layihaado inuu soomaaliya ka jiro inaysan hayn halkeesna allah ka dhigeen su-aasha ugu dambeysa danka dhiga yaa ugu dambeeya oo hubiya caafimaadka xoolaha markay dibadda u dhoofayaan waxaa jira maxjaro meelaha qaarkood ka jira marka yaa cidda ugu dambaysa ee hubisa markay dibadda u dhoofayaan waayo waxaa hubiya maxjaradan horta soomaaliya ka jiro oo dhan waxaa controolka caafimaadka waxaa haya wasaaradaha xanaanada xoolaha ama heer federaal ama heer dawlad maamul goboleed ha ahaadaan dhakhaatiir dawliga ayaa ka hawlgasha oo saxiixyada iska leh dhakhaatiir technicaala ka hawlgala marka aduu dokumentiyo kala duwan oo kala sarreeya ayaa lagu xaqiijiyaa nooc walba oo baaritaan ah waddan walbaba shuruudaha uu rabo oo horay ayay usoo direen dal walba shuruudaha xoolaha soo aadaya laga baarayo shuruudahoodaa la hayaa shuruudahoodaana la raacaa inayn wax weyn khaldaneen waxaa ku ogaaraysaa soomaaliya shan milyan shan milyan bar ayaa sanadkii ka dhoofa haddaysan xanuunsan yihiin ama xanuuno qabaan haddii five million waxaa weye soomaaliya waddanka labaad ee adduunka xoolo dhoofiye waaye austraaliya ku xignaa marka cadadka intaa la eego malaayiinta ah haddii xoolaha soomaalidu jiran yihiin waxaan umalinaya inaan wadamadaas aqbaleen badankoodna xoolaha soomaalida hadda sacuudiga ugu badan saddex milyan iyo bar xoolo ku dhowba sanad walba aada hal doon ama hal markab oo dhowr kun ama dhowr boqol oo neef fiday oo laga yaabo in weli aan baarayno xaaladeeda sida ay tahay laguma xukumi karo haddii xoolaha soomaalidu caafimaadkooda uu wax ka sii yihiin haddii malaayiinta xoolaha ahi ma gasheen wadamadaas waxaan anagu ku adkeysanayna oo aaminsanahay in xoolaha soomaalida caafimaad qabaan cudurrada la sheegayana badankooda aysan qabin xoolaha